guura maxamed xirsi guddoomiye ku-xigeenka degmada daarasalaam ayaa lagu dhaawacay goob caafimaad oo ku taalla degmada hilwaa kadib markii weerar ku soo qaadeen koox ku hubaysneed basoolado ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay v o e da in koox hubaysan oo ka tirsanaa ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen meel caafimaad oo ku sugnaa guddoomiye ku-xigeenka kadibna ay dhaawac u geysteen kooxda weerarka soo qaada waxay sidoo kale dileen ganacsadihii lahaa goobta ku sugnaa guddoomiye ku-xigeenka degmada daarasalaam guure maxamed xirsi oo isaguna dhaawac uu soo gaaray kooxda weerarka soo qaada ayaa la sheegay inuu ahaa weerar gaadma ah oo qorshaysan ay ku qaadeen guddoomiye ku-xigeenka ku sugnaa meeluu ku sameynayay jimicsi la xiriira caafimaadkiisa ilaa ka tirsan kuwa amniga ayaa sidoo kale v o da u sheegay in kooxda weerarka soo qaaday markay dilka ee dhaawac ay geystay kadib ay hore u wateen gaari oo wata guddoomiye ku-xigeenka u yeela bannaanka hay-adaha amniga dowladda soomaaliya ayaa xusay inay hadda wadaan baaris la xiriirta siday ku suuro gashay in goobta caafimaad gudaha loogu galo sidoo kalena dilka kooxda geysatay hore u qaateen gaarigu uu lahaa guure maxamed khirso hadda lagula tacaalayo mid ka mid a isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho waxaa la sheegay in qof ilaalu ahaa oo ku sugnaa bannaanka uu goobta ka baxsaday intuusan dilku dhaqan ka hor islamarkaana hadda hay-adaha amniga baaris ay ku hayaan askari ka tirsanaa hay-adaha amniga ilaalada u ahaa guddoomiye khirsi saraakiisha amniga dowladda soomaaliya ayaana weli si faahfaahsan kaga hadlin sidau ku dhac weerka qorshaysan ee saaka ka dhacay degmada hilwaa laguna dhaawacay guure maxamed xirsi ah guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada daarasalaam ee gobolka banaadir hay-adaha amniga dowladda soomaaliya ayaa howlgalla amni ka wada guud ahaan markay timaado gobolka banaadir waxaana ciidamada dhar cadda iyo kuwa hubaysan bay joogaan degmooyinka gobolka banaadir isgoosyada iyo meelaha laga soo gala magaalada si loo xaqiijiyo amniga caasimadda muqdisho taasoo hadda si wadajir ay kaga shaqaynayaan hay-adaha amniga oo ka kooban boliis nabad sugid iyo ciidanka boliis militaro oo howlgallo wadajir ah ka sameeya guud ahaan degmooyinka gobolka banaadir cabdulqaadir okey v o a muqdisho